bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaalى babun fi اladwiyaةi اlmakruhati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اladwiyati fii xukmi isticmaali اladwiyati daawooyinkii isticmaalkooda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay almakruhati la nacayay yani daawooyinku sharcigu karaahaystay ama uu xarimayba in la isticmaalo xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa muxamed bnu bishrin qaala xadaanaa yuunus bnu abi isxaaq can mujaahidin can abi hurayrata qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam can iddawaa'i اlkhabiisi nebigu wuxuu reebay daawada xun ayb xadiidka isnaadkiisu waa xasan wuxuuna tilmaamayaa macnihii loo terjamay oo ah nebigu haddii uu reebay nahyiguna taxriimuu keenaa asal ahaantiisa adduunyadaas marka khubsiga lagu sheegay ee xun ee xaaraanta ah in markaa nebiga in laysku daaweeyo shay xaaraam ah ayuu reebay ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan whuwa اhawriyu can ibni abi di'bin wahuwa moxamed bn cabdiraxmaan bni abi di'b can saciid bni khaalidin can saciid bni اlmusayib can cabdiraxmaan bni cuثmaan ana طabiiban sa'la الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nin dhakhtar a baa nebiga su'aalay wax daweeyo can difdacin rah yajcaluhaa uu yeelayo fii dawaa'in daawo uu dhexdeeda yeelo rah uu dawo ka sameeyo oo uu daawo ku dardaro ayaa ama uu daawo dawo dadka uga dhigo ayuu su'aalay fanahaahu nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa reebay can qatlihaa raha diliddiisa nebigu waa reebay ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa raha sababka dawadiisa xadiidka waxaa laga qaxuu tilmaamayaa nas ahaan uu u sheegay nebigu inuu reebay raha in la dilo shayga marka marka dilkiisa la reebana laba macno unbaa loo reebaa ixtiraam iyo tacdiim dartiisa oo bani aadamkii iyo wixii markaa alla uu karaamada u yeelay ama waxaa loo reebaa dilkiisa inaan la cuni karin raha marka macnaha labaad unbuu u noqonayaa marka macnaha labaad ile raha bani aadam oo kale ma ahan bani aadamka inaad disho waa lagu diiday haddana ma la dhahayo bani aadamku waa najaas iyo waxbuu ka samaysan yahay xaaraan iyo ma aha isaga waxaa loo reebay bani aadamka ta karaamada oo alla agtiisa ku leeyahay ayb wixii mutaystay in la dila maahani ayb oo iyagu markaa uu yimid markaasi sabab iyo wax lamida markaa ku dhacay ayb raha laakiin macnaha wejka labaad unbaa marka u soo haraya raha mar haddaanu bani aadamkii la mid ahayn wejka keliya soo haraya waxaa weeyaan in la dilo waa la reebay liannahu lama cuno marka haddaan la cunaynin maxaa loogu ciyaarayaa marka isagana wax ma dhibo isagiina wax ma dhibo dadka ma cuno lamana cuno waa xaaraam marka dilkiisu macno male saas darteed baa marka dilkii loo reebay waxaa laga qaadanayaa marka maadaama hayru ma'kuuli laxmi uu yahay wax la cuno aanu ahayn raha in la dilaa marka dawo iyo laga dhiganayo dil baa ka horeeyo in la cuni karaa ka horayso lama cuni karo marka ayb macnahaasay marka culammadu khataabi iyo ay tilmaameen mar haddii cunistiisa la xarimay dawadiisuna waa cunistii unbay la mid tahay oo ma bannaana iyadana ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa abu mucaawiyata qaala xadaanaa alacmash can abi saalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi man xasaa summan man xasaa qofkii cabo summan sun fa summuhu suntiisa fii yadihi gacantiisa dhexdeeda xaal ay tahay yaa yataxasaahu oo markaasi cabayaa fii naari jahannama jahannama dhexdeeda uu ku cabayaa khaalidan xaal uu yahay midkii waarayo oo wakhti dheer ku jiraayo mukhalladan lagu waarinayo fiiha jahannama dhexdeeda abaddan weligiis marka khaalidan mukhalladan fiiha abaddan waxaa uun ku jira marka macno oo laba uun si in loo tawjiihiyo ninkii naftiisa inuu dilo bannaystay ayb oo xalaalaystay isagana oo yacnii istixlaal sameeyeyoo ya-si iyo quus noloshii intuu ka istaagay naftiisii gooyey oo markaas yacnii taasna u arkay inay u bannaan tahay kaasoo kale marka waa ku xambaaraan culummada waxaa kale ku xambaaraan khuluudkan inuu yahay mukfi tawiil nagaadi marka dheer muddo dheer buu ku jirayaa waa ilaa qofku inuu isdilo diinta ugama baxaayo sida kayrkiis markuu dilaba diinta aanu uga baxaynin bimujaradi alqatli ayb ama qatli nafsihi ama qatli hayrihi diinta ugama baxaayo oo gaal ku noqon maayo sidaa darteed baa marka macnaha labadaas macno un mid in lagu tawjiifiyo qof markaa ku gaaloobay istixlaalka oo naarta saa ugu waaray ama qof aan isagu ku gaaloobin laakiin khuluudka loo jeedo mukfi dawiil dheer maxalushaahidkana marka waxaa weeyaan suntu waa xaaraan in la cuno la isticmaalo waa xaaraan qofkii marka suntaasi cunay ama daawaan ka dhiganaya hadhahom ayaanu si kale ha u cunee inaanay marka aysan bannaanaynoo xaaraan ay tahay mar haddii waciidkaa lagu sheegay qaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim huwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa shucbaةu can simaakin can calqamata bni waa'ilin can abiih dakara طaariqa bna suweyd buu sheegay ow suweyda bna طaariq ayuu sheegay sa'la الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga inuu su'aalay can اlkhamri khamradii fanahaahu waa reebay nebiga sal ا slam uma sa'alahu waa su'aalay haddana fanahaahu waa reebay faqaala lahu waxa uu ku yidhi yaa nebiy allah nebiga ilaahayow inahaa dawaa waa daawe ii tahay waa daawo faqaala الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu waxauu yidhi laa maya walaakinahaa daa'un waa cudur dawo maahane waa cudur buu yidhi ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa xaaraanta inaan laysku daaweyn karin ilaahayna ummaddan dawo maba uga dhiginba shay xaaraam ah ayb saa darteed marka khamrada iyo waxyaabaha marka waa wax marka xaaraan ah isku daweynteedu ay xaaraan tahay oo daawo aanay ahayn xataa hadday nafci yeelatana dhibkeeda ay qofka u geysanaysaa ka badan ayb waxaa kaloo meeshan marka wax allaale wixii marka nebigu uu wax ku daaweeyey min hunaa waxaan ka ogaanaynaa inay xalaal yihiin najaasna aynan ahaynoo daahir yihiin waxyaabihii nebiga ku daweeyey waxaa ka mid a kaadida geela ayb xayawaanka marka ma'kuululaxmi oo hilibkiisa la cuno kaadadiisa najaas ma ah ayb shaaficiyadu iyagu meeshan waxay yidhaahdaan waa najaas tanna waxaa lagu xambaarayaa xaalad daruuro ah axaadiidtan marka ilaahay ummadda daawo uma gelinin wax xaaraan ahna waa laga soo reebaa bay leeyihin mas'aladaas takhsiisaa galay oo nas baa ku soo arooray yacnii shay xurmo iyo najaaso lagu sheegay oo khubsi lagu tilmaamay mid ka mida in wanaag lagu sheego ha la cuno ama hala isticmaalo la yidhaahdo takhsiis aan macno ku dhisnaynuu noqonaya ayb maxaa yeele ilaahay shay ummaddii uu najaas qurun uga dhigay haddana inuu dawo uga dhigo oo laleeyahay tanaa daawo najaasta kaa inta kalena nas kuma soo aroorin nooc waxaa weeyaan marka laga xoog badan yahay dalaalo laga xoog badan yahay ayb ibnulqayimna aad ugu tacliiliyey xadiidkan ku xiga markaan akhrinaan sheegaynaa markaayb iyagu marka waxay leeyiin khamrada sina laysuguma daaweey karo laakiin wax kale maya mi laba mas'alena marka in laysku khaldaa ma aha macno xaaraan shay ah ilaahay dawo kama dhigin iyo bakhtigu waa la cunaa marka uu qofku dhiman rabo oo wax uu cuno aanu haysanin way kala duwan yihiin bakhtiga waa cunno fiican ama waa dawo lama dhihin dawadu shay waxaa weeyaan sida cuntaday cabidoo kale ah waa isticmaalkaaga la socoto ayb daawada iyo cuntada iyo cabiddu waa isku hal isticmaal ayb maxaa yeele cuntada laftirkeedu waa daawo baahiday daawo u tahay oonku waa cudur daawadiisu waa in biyo la cabo ayb marka markaad leedahay shaygan meytada ama bakhtiga waa dawo marka aad leedahay waa cunto oo kale iyay noqonaysaa taasna sax ma aha qofkan marka bakhtiga kolka loo bannaynayo ou cunaayo waa mar ou naf u yaabay oo iyadu markaas yacnii bakhtigii baa mar walba la cunaa ama mar walbaa naf lagu ceshtaa iyo dawaa ku jirta iyo ma ahan waxaa laga yaabaa cumrigiisana inuunan uba baahaninba marka taa iyo taa laba xugunoo kala gedisan w dawadan ilaahay subxaanahu wa tacaala yacnii aada leedahay shaygan xaaraantaa dawadii gashay meelo kaloo xalaala ilaahay geliyey ila ilaahay cudur ma jira ilaa daawo u soo dejiyey daawada uu soo dejiyeyna waa daawo uusan dadka ku dhibin way oo xalaashii laga heli karo marka xalaashiioo dhooban xaaraantii daawo in laga raadiyo sax ma aha qaala xadaanaa moxamed bnu cubaadata alwaasiطiyu qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaar baa marka waxay dhahayaan dhiigga waa baktiga oo kale faman idura hayra baaqin walaa caadina ilaahay yidhi dhiigga waa loo dhibaato geliyey isku dhibaatogelinba maba aha meytada cuntaa loogu dhibaatogeliya qofkan saduramaq inuu ruuxa ku ceshto laakiin kan adiga waxaad leedahay dhiig baa daawo ah wax khibradood u leedahayna ma jiran inuu daawo yahay iyo in kale ma oga xataa asagaa iska maleeyey shaydaankiisaa u sheegay iyo jinka ou la shaqaysto marka jinkii baa wuxuu rabaa marka nolol iyo quud in laga dhigto yacnii dhiiggaas iyo waxaas qurunka ah oo ilaahay yidhi fa innahu rijsun qaala xadaanaa moxamed bnu cubaadaةa alwaasiطiyu qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa ismaaciil bnu cayaash can haclabata bni muslimin can abi cimraan alansaariyi can ummi dardaa can abi dardaa umu dardaa asuqraa weeyaan wasmuhaa hujayma can abi dardaa wa huwa cuwaymir aلصaxaabiy qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam in allaha caza wajala alleh anzla addaa'a cudurkii buu soo dejiyey iyo waddawaa'a daawadii wa jacala wuxuu yeelay likulli daa'in cudur kastaana dawaa'an daawou u sameeyey fatadaawow isdaaweeya walaa tadaawow bixaraamin xaaraanna ha isku daaweynina ilaahay baaba mid xalaala sameeyey mid xaraan ha isku daaweynina halkan marka alimaam ibnu اlqayim zaadulmacaadka juska afaraad wuxuu leeyahay dibunabowiga almucaalajaةu biاlmuxaramaati qabiixaة sharcan wacaqlan shay xaaraan ah in laysku daweeyaa waa wax fool xun sharci iyo caqli labadaba ama الsharcu famaa dakarnaa min hadihi اlaxaadiiث sharcigii wuxuu yidhi axaadiidtan aan sheegnay waayo wa ama alcaqlu laakiinse caqliga فهuو أن اللaهa سuبحaaنaه وaتaعaaلى إنma xaramahu لkخubثihi yعnي deliilka caqliga waxaa weeyaan شhaygan alla wuxuu u xarimay xumaan ku jirta iyo khubثi ku jiro faإnahu lam يuxarim عalى hadihi الأummati طayiban شhay wanaagsan ilaahay ummaddan maba ka xariminba cuquubatan lahaa isagoo ku ciqaabayo ummaddan yahuudda iyaga wax wanaagsanoo fiican waa laga xarimay laakiin maxaa looga xarimayna iyagaa dembi la yimid oo cuquubo geystay fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum wabisadihim can sabiili اllaahi kaiira laakiin ummaddan ummad ilaahay uu fadilay buu ka dhigay shay cuquubo uu alla ciqaabaayo shay xalaal ahaa kagama uusan xarimin ayb ummaddan marka haddaan cuquubona jirin shay xalaala looga xarimo aysan jirin xurmadana waxa ilaahay uu wax ku xarimaa ay tahay khubsi iyo foolxumo ku jirto shayga alla uu xarimaayo de ummaddaanna uusan ciqaabinoo ummatu moxamed alla aanu ciqaab uga dhigin shay xalaal inuu ka xarimo markaa wuxuu yidhi sidii reer bani israa'iil la yeelay oo kale uunan yeelin de macnahaas caqligu wuxuu keenayaa in daawona aysan noqon karin maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala shaygan wuxuu kaaga xarimay adiga in lagu turo naxariis adiga kuu naxariisanayo haddana inuu cudurkaaga daawo uga dhigo suurtagal ma taas waa mid wa ayضa faina taxriimahu yaqtadii tajanubahu in layska xarima shaygan alla uu xarimayoo taxriimkiisu wuxuu keenayaa shaygan in laga fogaado ayb wاlbucda canhu iyo in laga dheeraado bikulli طariiqin jid kasto wa fi اtikhaadihi dawaa'anna xadun calى الtargiibi fiihi shaygan dawana waa noqdaa waana xarimay waxay noqonaysaa taxriimku wuxuu keenayaa tajannub fogaansho dawo ka dhigiddana waxay keenaysaa in loo dhowaado sharcigii marka maqsuudkiisii iyo waxaa kala gedisnaanaya waxa imaanayo ayb marka wuxuu leeya taasi marka ma dhacayso wa haadaa diddu maqsuudi shaaric shayga ha laga dheeraado sharcigu maqsuudkiisa ahaaye daawo waaye marka la yidhahdana ha loo dhowaado waayo macnaheedu waa dawo marka la leeyahayna waa loo dhowaado ayb marka maqsuudkii shaarica meeshaasi marka wuxuu ku noqonayaa cagsigiisa in lagu dhaca imaanayso mid saddexaad buu haddana sheegay ayb daawadu waxa uu leeyahay qofku markuu isku midda saddexaadoo uu sheegay waxay tahay wuxuu yidhi wahaahunaa sirun latiifun fii kowni اlmuxaramaati laa yustashfaa bihaa sir qarsoon baa jirtuu leeyahay oo qofkii u fiirsada uu fahmaayo taasoo ah waxyaabaha alla uu xarimay inaan laysku daaweynin oon dawo laga raadinin maxaa yeelay wuxuu yidhi fa inna sharda ashifaa'i biddawaa'i talaqiihi bilqabuul shayga inuu daawo kuu noqdo waxaa shardi u ah horta inaad aqbali karto dabaa'icdaadu inay aqbalayso ayb waictiqaadi manfacatihi manfacadiisa inaad rumaysan tahay od ictiqaadsan tahay wamaa jacala allaahu fiihi min barakati ashifaa iyo inaad rumaysan tahay waxa alla uu ka geliyey shaygaas oo ah caafimaadka barakadiisa ah fa ina annaafica huwa almubaaraku shayga wax anfaco waa shayga la barakeeyey ayb wa anfacu alashyaai abrakuhaa ashyaada kan ugu nafciga badanna waa midda ugubarakadawax ugu barakada badan wamacluumun ana اctiqaada اlmuslimi taxriima haadihi اlcayn mima yuxawilu ayb mima yaxuulu baynahu wa bayna ictiqaadi barakatiha wuxuu leeyahay marka iimaanka qofka uu rumaysan yahay cayntan inay xaaraan tahay oo ay najaas tahay iimaanka iyo ictiqaadka shaygaa inuu xaaraan yahay oo ictiqaadsan yahay ayaa wuxuu diidayaa inuu haddana aqbalo oo qaabiliye oo u yeesho iyo aqbalitaan marka qofka mu'minka ee iimaanka leh ee xaaraantan iyo najaastan shaygan xaaraan ama najaas ka rumaysan wuxuu leeyahay ma ku dhici karo shaygan daawo maba u noqon karo wuxuunan ugu noqon karin wuxuu aaminsan yahay khubsigiisa nacam shay adiga aad aaminsan tahay khubsi iyo ood ash-ash fara badan iyo uu kaaga jiro daawo kuuma noqon kara maxaa yeele shuruudda shaygan inuu daawo noqdaa waa qofku inuu ku faraxsan yahay qalbigiisu uu aqbali karo uu ogol yahay waa iimaankaagaa kuu diidaya najaas inaa ogolaato adna marka weligaa marka ku daawoobi maysa mas'aladan marka ibnuulqayim uu sheegaayo usuusha dibiga oo hadda dibigan hadda jira waa ku salaysan tahay waxyaabaha marka dadka caafimaadka iyo la baraayo la baro waxaa ka mida ama qaybba ka ah qofka qalbigiisa mar walba in dhakhtarku ilaaliyo shayga uu isleeyahay qofkan ma ku daawoobaysid uu aaminsan yahayna inuu ka bedelo shay kale marka uu aado ama ugu yaraan uu ogolaysiiyo isagoo qalbigiisa uu ku deggan yahay shaygan waxaa la leeyahay isagoo daawo ah haddii qofkaani qalbigiisu oggolayn waxba u tari maysasooma waa middaan marka ibnuulqayim uu tilmaamaya adiga iimaankaagaa diiddan kaadi qof ku soo shubay weel kaadi najaasoo bani aadam inaa cabto ama dhiig burqanayo iska socdoo shubmaayo inaa cabto qofka mu'minkee akhrinayo qur-aanka ee qur-aanka aaminsan ma ku dhici karo waxaan wixii laga reebayoo xumaa inay yihiin ayaa qalbiga uga jiro taasaaba haddii anfac uu jirayba anfaca ka baabaynaysaayb marka waa arrin muhiim ayb masaladaasna marka sir saasuu baraarujiye waana arrin marka adibadu isku waafaqsan yihiinaa la dhihi karaa walidaalika waxaa la barayaa qofka markay dhakhtarnimada iyo u tababarayaan waxyaabaha la baro waxaa ka mida dadka iyo meelaha goobaha uu ka shaqaynayo ictiqaadaadkooda inuu wax ka fahmo walidaalika dad baad arkaysaa waxaa lagu leeyahay hadduu dhimanayana dhiig ha ku shubin bacdi naas firaqan nasaarada iyo kirishtaanka firqo ka mida qolo ka mida oo la yidhaahdo oo waxay yidhaahdaan yohavas witness firqo la dhahaa jirto nasaarada ka mid a waxay aaminsan yihiin xubin iyagu aysan lahayn jirkooda inaan la gelinin dhiig inaan lagu shubin xubin aanay lahayn inaan la gelinin marka wuxuu leeyahay taasoo kale marka ay jirto ama ay dhacdo qof noocaasoo kale haddii la keenood og tahay waxaas inuu qabo ha ku daaweynin waxaas iska dhaaf ama hadduu doono ha iska dhinto oo isagaa rabo waana qof weyn haddii aanu rabinna markaas haddii xal kale uu jirana xal kale u raadin wax kale ku daawey xataa haddaad ku shubto waxaa laga yaabaa caafimaadkiisa dambe inay saamayn ku yeelato qof aaminsan waxaada lahaynaa kugu dhex jiro waxaa laga yaabaa inuu noolaa waayo wa haadaa middaan laftirkeeda waa inuu tilmaamayo sheegay marka waa marka maslag aad aad u qiimo badanoo faham daqiiq ah ku yimid iyo u muuqdaan marka qofka wax uunaan maxaad u malaynaya marka shay adiga iimaan jaazima a qabto kaas wixiis waa baail laakiin qofka mu'minka iimaan jaazim uu qabaa waxaan inay xaaraan yihiin waxaan inay yani najaas yihiin marka u dhowaan maayo juskaa faraad marka iyuu ku sheegaa safxada baab yani faharista haddaad fiirisaan yani almuxaramaa alistishfaau biاladwiyati اlmuxarama saasoo kale uu kuu sheegaya fasal baabun fii tamri اlcajwati cajwada timirteeda waxa ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay cajwadu marka nooc timirta ka mida weeyaan oo madmadow xoogaana adayg leh iyadoo jilicsanna waa jirtaa jileecna way leedahay qaala xadaanaa isxaaq bnu ismaaciil qaala xadaanaa sufyaan can ibni abi najiix can mujaahidin can sacdin qaal maridtu waan jiraday maradan jiraan jiraday faataanii rasuulu lahi sal slm nebigaa ii yimid yacuudunii isagoo isoo booqanaya fawadaca yadahu gacantiisii buu saaray bayna hadiyaya labadeyda naas dhexdooda ayuu gacantiisa saaray xataa wajadtu intaan ka dareemay bardahaa qabowgiisa gacantiisa qabowgeeda calaa fu'aadii qalbigayga aan ka dareemay hoosteyda fa qaala waxa uu yidhi innaka adigu rajulun nin baa tahay maf'uudun yacnii laabta laga haayo qalbiga laga hayo maf'uudun macnaha waxaa weeye mabduunun oo kale qofka marka caloosha laga hayo waxaa laleeyahay mabduun yacnii fiihi daa'u lbaطni maf'uudun fiihi daa'u lfu'aad sidaas i'ti اlxaariثa bna kaladata u tag akhaa haqiifin fainahu rajulu nin weeyaan yatadababu wax dabiibo oo isaga markaa yanii dibiga isku kallifo falyaakhud ha qaato sabca tamaraatin toddoba timir min cajwati اlmadiinati timirta madiine ah falyaja'hunna ha burburiyo binawaahunna lafteeda ku burburiyo lafaheeda uma liyaluddaka bihinna uma markaa kadib liyaluddaka afka ha kaaga qulaamiyo bihinna iyaga timirtaa marka afka ha kaaga shubo ha kaaga qulaamiyo uma liyaluddaka macnaheedu marka waxay tahay qofka marka afka wax laga siiyo oo isagoo aanu afka ka qaadan karin qofka markuusan afka wax ka qaada karin ee markaa afka geeskiisoo kale lagu shubo cuntada lagu jeenaninayo saa loogu shubaayo ayuu ka wadaa marka afka ha kaaga qulaamiyo ha kaaga shubo xadiidku marka min alladuud bay ka timid wahuwa maa yusqaahu اlinsaanu fii axadi jaanibay alfami afka labadiisa dhinac marka qofka cuntada iyo shayga ama dawada iyo waxaa loo raaciyo ayb halkan marka wuxuu tilmaamay min cajwati اlmadiinati buu yidhi meeshaa marka qeyd baa imaan kara madiine markaa timirteeduu yidhi cajwatu hayri اlmadiina marka inaysan dawadan lahayn yaa bacd اlculamaa ay ku sheegeen ay ku tageen qaar waxay yidhaahdeen timirta cajwadoo dhan yaa dawo ah oo axaadiid muطlaqa soo aroortay ayb marka xadiidtaas mudlaqa in lagu xambaaro muqayadkaa wax dhiba ma lahan waana jaado saxiixa ayb marka barako nebiga duca uu u duceeyey iyo barako ku jirta inay jirtaa laga yaaba oo kuwa kale aysa lahayn qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu usaama qaala xadaanaa haashim bnu haashimin can caamir bni sacdi bni abi waqaasin can abiihi can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama qaal man tasabaxa sabca tamaraatin toddoba timir qofkii ku waabariisto oo aroortii cuno cajwatin oo cajwo ah waa muطlaqadatan lam yadurahu ma dhibo dalika alyowma maalinkaasi summun walaa sixrun sun iyo sixir midna ma dhibo marka summun siinteeda waa mualad summun simmun iyo sammun intaba waa isku macno sun iyo sixir marka ma dhibaan maalintay ku qaydan tahay marka maalintaa iyo cadadkaas qofkii toddoba xabba cuno cadadku marka sir baa ku jirta annaga anaan ogeyn oo sharcigu ka hadlay marka hadday lix noqdaan iyo hadday shan noqdaan daawadii ma dhammaystirna ayb toddoba markay yihiin way cajwatulmadiinana ay tahay subaxiina qofka uu cuno duhurkii iyo galabkii hadduu cuno culammadu waxay leeyihiin ma waafaqaysa shardigan waxba u tari mayso marka haddii intan uu fuliyo oo isagu uu la yimaado maalinkaas sun iyo sixir asiibay waxba ka tari maayo waana maalintaas daalika alyowm berrida maalintaa maalinka ku xiga haddaadan cunin waa dhici kartaa sixir inuu ku qabto ama sun ay ku qarato ayb ay ku asiibto xadiidka nebiga marka saasuu tilmaamaya xadiidkan waxaa laga qaadanayaa mas'alo kaloo muhim ah oo dibiga ku tacalluqo mas'aladaas waxay tahay cudurku intuunan imaanin ka hortag in lagu samay kara ka hortaggu marka inuu bannaan yahay ee aysan ahayn qadarkii alloo laga hortegaya ma aha maxaa yeelay middan laftirkeeda waa qadar qofkan marka inuu qaato timirtan laftirkeedaaba qadar oo ilaahay baa kuu qadaraya haddaanu allah hadduu kugu talagalay sixor inuu maanta ku qabto waa lagu seejina adiga waa lagu seejinayaa timirtii iyadoo guriga kuu dhooban inaadan cunin baa laga yaabaa marka waxaan kulli waa wada qadar alle dhammaantoodna asbaabtii wa lagu ay ku wax looga hortegayey waaye marka ma la dhihi karo waxaas ma bannaana waxyaabaha marka cudur ka hortagu inuu bannaan yahay cudur ka hortagu inuu jaa'is yahay ama tallaal ha looga hortago ama ha looga hortago yacnii suntan maxaa yeelay dibiga badanka labow laba asal buu leeyahay asalna wuxuu ahaa wax manquul ahoo nebiga laga soo guuriyey kuwan waayo kuwaas iyo wax shakiya ma laha khaladna ma aqbalaan waa wax saxan un ile waa manquul nebiga laga soo guuriye sala allahu calayh ali wasalam qayb kale oo dibiga badanka ka midana waxaa la tilmaamay inay tahay tajriba waxyaaba marka laysku tootoosiyey la tijaabiyey inay wax ku fiicnaanayaan la arkay waaye isaguna cibaadallaahi tadaawow markuu nebigu leeyahay waa ku jirtaa amarka nebigu waa soo gelayaan marka qofku haddii marka uu istallaalo macnaheedu inuu cuduran ka hortegaya qadarkan ka hortegaa inuu leeyahay ma aha wax dhibaato ku jirtana ma laha bal waxaa dhici karta in marka qofka uu wax uun faa'iido nooc faa'iidaa un inuu u keeno ayb marka culammadu waxay yidhahdeen xadiidkan waxaa laga qaadanaya ka hortagga daliilkiisa ayb baabun fi lcilaaqi ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lcilaaqi alcilaaq marka waxaa weeyaan saana muxadisiintu ay dhahaan laakiin culammada luqada waxay leeyihiin baabun filiclaaqi baa fiicnaan lahayd maxaa yeelay ficilkiisa waa aclaqa min aclaqa yucliqu iclaaqan ifcaal ayaa lagu keenaya laakiin waxaa dhici karto alcilaaqu in isim ay iska tahayba hadda masder aan loo jeedinna waa dhici kartaa saa ay ku bannaanaatay dhahayaan waxaana loo jeedaa carabtu dhaqan ay lahaayeenaa jirtay naagaha naagaha carabta ay marka samay jireen ilmaha yaryarka ah marka uu ku dhaco samboorka iyo qumanka iyo markay ku dhacaan ayay waxay samayn jireen intay ayna aadka ayna aadka u yar yihiin ayay intay wax ka geliyaan ilmaha sanka daloolka sanka iyo afka isu furo ee dhanxanaga meesha ku aadan ah ayay marka juq uga siin jireen ama intay saa uga tuujiyaan ama waxbay ku riixi jireen markaasaa xinjiro iyo dhiig iyaa ka imaanaya waxay dhahayaan marka dhiiggaasi dhiig fasaaday waaye oo marka qofkii jiro ku jirtay samboor iyo quman iyo wax u keenaysay bay ahayd marka saa darteed taasaan uga dawaynaynaa bay dhihi jireen walacalla soomaaliduna inay qabaan ay saas yeelaan ama far laga geliyo gudahaas meesha marka sanka ku aadan saas marka juq looga siiyo dhiig saa oo uga yimaado samboorka iyo qumanka iyo waxyaabahaasay dawo u tahay waxaasay dhahaan qofkaas sambooraa laga jebiyey iyo ayay leeyihiin waa u malaynaa soomaalidu inay saas yeelaan marka waa isku dhaqan meeshaas marka carabtuna saasay samay jireen marka nebigu taas waa ka reebay xal kaloo ugu beddelay oo baal la yidhaahdo alqusqu اlhindi sanka in looga shubo cudurkaasna inuu ka wadaayo ayuu sheegay rasuulka sala اllahu alayh ali wasalam wadaadada marka soomaalida qaarkood waxay yidhahdaan alcilaaq qunka xogid qumankoo layska xogo ama ilmaha laga xogay dhahaan laakiin marka nihaayada iyo nihaaya ibn اlaiir iyo culammada luqawiyiinta asxaabulghariibka ay ka hadlaayaan qumanka iyagu hoosay ku yaallaan qaar ku dara waa jiraan iyo qaar yidhaahdo waxaan marka waa wax samboorka looga hortago oo marka dhanxanaga meesha uu sanka kaga daloolo oo marka dhiig looga keeno ilmaha ayaa cilaaqda taasaa laga wadaa bay dhaheen naam marka qun iyo taa ismale marka walacalla inay isku baab noqdaanna waa iska suurtagal qaal اimaam abu daawuud raximah اllahu marka aliclaaqu ama alcilaaqu taasaa laga wadaa xogiddaas ama jebintaas yaa laga wadaa qaala xadaثna muسdd وxamid bnu yaحyى qaala xadaثna sufyaan عan الزhriي can cubayd الlahi bni cabd الlaahi can umi qaysi binti mxsan qaalat dakhaltu calىa rasuuli اllahi sal l slam nebigaan u galay bibnin lii wiil aan dhalay baan la galay nebiga ula galay qad aclaqtu calayhi aan markaas yacnii dhanxanagiisii aan sanboor ka jebiyey qad aclaqtu calayhi aan duray ama aan tuujiyey ayb min alcudrati min ajli اlcudrati sanboor dartiis aan u tuujiyey min alcudrati cudradu marka waa cudurkii waay alcilaaqu ama aliclaaqna ficilkii lagu daaweynayo labada saasay kala yihiin wiil baan aan nebiga ula galay buu leeyaay ay leedahay qad aclaqtu calayhi aan markaas sanboorka aan jebiyey oo aan dhanxanagiisii sankiisii aan isu furay ayb min alcudrati min ajli alcudrati sanboor dartii marka aan saa u yeelay faqaala nebigu waxauu yidhi calaama tadkarna wlaadakunna calaama maxaybaa tadkarna aad u tuujinaysaan ood u riixaysaan awlaadakunna ilmihiinna bihaada alcilaaqi cilaaqdan aad ugu riixaysaan waxaan marka maradan ama qorigan aad marka maaaood yani sidaan aad u yeelaysaan maxaa ilmihiinna u riixaysaan ood dhanxanaga uga riixaysaan calaykunna waxaad ogaataan ood laasimtaan bihaada alcuudi alhindiyi qorigan hindida loo nisbeeyey alcuud alhindi ayb faina fiihi dhexdiisa waxa ah sabcata ashfiyatin toddoba daawo ayaa ku sugan minhaa waxaa ka mida daatu اljanbi ofwareenka ayb ofwareenka ama yanii xanuun tibiida u dhow qofka uu markaa yani dhinac dhinacu marka oof ay kaga taagan tahay yuscatu sanka ayaa lagu gororiyaa oo lagu shubaa min alcudrati sanboorka ayaa loogaga shubaa darti wayuladdu min daati اljanbi wayuladdu afka ayaa looga shubaa qofka oo waa lagu qulaamiyaa min daati اljanbi oo fooreenkana qofka oo fooreenka ou hayana afkaa looga shubaa qofka sanboorka ou hayana sankaa looga shubaa marka laba siba waa la yeeli karaayo iyadoo marka geedka qoriga inta la burburiyo oo masxuuq laga dhigo amaba yacni budo oo kale sanka in lagu shubo oo markaa uu ku neefsado ama in biyo iyo waxinta lagu qaso markaa sanka lagu sidii goojada oo kale looga shubo labadaba waa la yeeli karaa ayb macaani fara badanna ibnulqayim zaadulmacaadka ayuu ku ayuu kaga sheegay qaal abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi yacnii bilcuudi alqusdu cuudka markaa xadiidka ku jiro calaykunna bihada alcuudi alhindiyi wa alqusdu alqusdu alhindi iyo alqusdu albaxri bay kale yihiin qusdiga hindigana waxaa weeyaan mid isagu madow kan baxrigana waa cad yahay waana dawo hadda laftirkeeda waa la helaa dhulkan carabta iyo waa laga helaa oo alqusd اlhindiga nebigu sheegaya salى اllahu عalيه ali wasalam waa shay marka majluub oo meelahan marka carabta iyo la keeno oo isagoo marka ama masxuuqa ama isagoo yanii biyo ah uu jiro intaba dareero ah labadaba uu jiro marka qofka sanboorka qabana sankuu ku shubtaa ama sankuu iskaga dhibciyaa qofka kale oo foreenka iyo qabana afka ayaa looga shubaa oo afku ku shubtaa dhinaciisa qaala abu daawuud yacni bilcuudi اlqusda baab fi اlأmri bاlkuxli baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lamri is-amrid lays-amray bilkuxli indhakuulashada iyadana dibu nabowigay ka mid tahay indhakuulsha qaala xadaثanaa أxmed bnu yunus qaala xadaثanaa زuhayru qaala xadaثanaa cabdالlahi bn cثmaan bni khusaym can saciid bni jubayri can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam ilbasuu labista min hiyaabikum dharkiinna albayaada kancad fa innahaa min khayri hiyaabikum dharkiinna kuwa ugu khayrka badan ayay ka mid tahay wakafinuu fiiha mowtaakum kuwiinna dhintayna ku kafaniya wa inna khayra akxaalikum indhakuulladiinna ta ugu wanaagsanna alimidu imidka weeyaan yajlu lbasara aragga ayuu faydaa wa yumbitu shacra tintana waa soo dhaliyaa timaha iyo almid waa bikasri اlhamzati wاlmiimi almid weyaan aana u dhaxayso reeban bacdi ahlilcilmi waxay sheegeen alumud in la yidhaah ama alumud goday akhriyeen hamzada iyo miimka ismidka marka waa xajarun macruufun aswadu waa dhagax la yaqaano madow yudrabu ila alxumrati oo markaa yacnii guduudka lagu dhadhoweeyo xoogaa marka madow tiqana aan ahaynoo xoogaa markaa guduud soo xigo yakuunu fii bilaadi اlxijaaz dhulkaa xijaaz iyou ahaadaa ooma la keenaa wa ajwaduhu ismidka kan ugu wanaagsan yu'taa min asbahaan asbahaanaa laga keenaa asbahaan marka waa iiraan dhulkaas asbahaan baa ismidka dhagaxaas madow yacnii kan ugu fiican halkaa baa laga keenaa buay culimmadu leeyihin asbahaan ayb xadiidna waa ku soo arooray waxna aahaarna way ku soo aroortaa laga yaaba waxaa la isku khilaafay marka buu leeyahay hal huwa smu اlxajari اladii yutakhadu minhu اlkuxlu dhagaxa indhakuushaas laga sameeyo miya ow huwa nafsu اlkuxli mase waa indhakuusha laftirkeeda ayb intaba marka ibnu siida saas yuu sheegeen midda dambe ibnu siida iyo jawharina saaxibu sixaaxana uu ishaaray marka muhimka waxaa weeyaan ismidku waa dhagax madow indhakuusha laga samaysto oo dhulkaa kan ugu fiicanna dhulkaas asbahaan yaa laga keenaa suuqyadan marka carabta iyo dhulkan xijaaz makiya madiine iyo dhulalkan iyo carabta dhammaanba waa la keenaa ismidkaas indhakuulaha noocaasoo kaleo ismidka ah ee iyadu markaas ka samaysan meeshaas asbahaan iyo dhagaxooda waa laga keenay ay leeyihiin waa lagu arkaa ayb kaasaana marka ugu qaalnimo badanoo ay marka dadku isticmaalaan indhakuushu marka maxalushaahidku waxaa weye inay daawo tahay indhahana ay daawo u tahay oo qofka araggiina inay furayso timihiina ay soo dhalinayso rag iyo dumar labaduba marka waa loo u bannaan tahay naaguhu wuxuu u noqdaa iyagu ziino u noqdaa oo kale marka saa darteed inay bannaanka ugu baxbaxda iyo maahan laakiin ragga indhakuusha iyagu hadday awal ziino ay marka qarinayaan may qabine iyagu markaas nebiguna waa indhakuulo jiray ragguna waa inuu u bannaan yahay dadkeenna annagu ma yaqaanaan indhakuushaas nin indhakuulana hadday arkaanna waxaa laga yaabaa inay naagnimo iyo wax isku sheegaan ayb marka laakiin manaafic iyo fawaa'id bay leedahay indhaha ay u leedahay ayb waxyaabahaas marka mar haddii dawo nebiga ku sheegay wax la milicsanaayo maaha baabun fi litiqaa'i min alcayni isha ka dhowrsashadeeda in layska ilaaliyo ayb ishu marka ibnuulqayim wuxuu leeyahay il jinni iyo il insi labadaba waa jirtaa waxaa dhici karta jinniga laftirkiisa inuu qof qofka insigaa u ilaysto ayb il insina waa jirtaayo middaa labaduba marka wax jira way bacdi naas baa marka inkiro ayuu leeyahay oo aan cilmi lahayn waxba aan ogeyn nusuustiina waa sheegtay wuxuu leeyahay isagu caqligana waa keenayaan ayb oo maxaa yeeley waxaa la yaqaanaa buu leeyahay abeesooyinka qaar iyo masaska qaarkood qofka hadday fiiriyaan wadhibi wax dhibi karo iyagoon wax ay marka xiriir gaar ahoo maadi ahoo xisi ah iyagoon la yeelanin oo ama aan cunin ama aan candhuuf ku soo tufin ayaa saas markay isha wac ugu siiso yaa laga yaabaa qofka inay marka ta'hiir ku samayso ishiisaas shay macnawiyoo ka baxaaya isaga inuu ta'hiir ku sameeyo taasaa la ogyahay buu leeyahay adibada ay qaar badan ay garanayaan marka haddii middaas la oggolaaday ishan bani aadamka ee qofkan khubsiga badan ee isagu yacni xumaanta badan ama ay dhici kartaba xasad iyo wax noocaas inuu ku jiro shartaa ay ku jirto waxaa laga yaabaa marka ishiisu inay wax dhibayso iyo fiirmadiisu baciid maaha buu leeyahay qala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana cabdurazaq qaala xadaana macmaru can hamaami bni munabihin qaala hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyه ali waslm qaala waxau yidhi wاlcaynu xaqun ishu waa xaq yacni waa jirtaawa qaala xadaana cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaana jariiru can اlأcmash can ibraahiima can اlأswad can caaئiشhata qaalat kaana yu'maru اlcaa'inu midka wax ilaystaa waxaa la amri jiray waa la amri jiray fayatawada'u waa weyse qaadanaya uma yakhtasilu minhu marka uma yaqtasilu waxaa qubaysanaya almaciinu kii la ilaystay minhu biyaha ayuu ka qubaysanaya caa'in iyo maciin caa'in midka wax ilaystaa la yidhaha maciinkuna waa kan la ilaystay marka hadiga nebiga wuxuu ahaa qofkii wax elaysto ee la ogaadaba ama isaguba qirsan in la yidhaaho war waxaad yeeshaa weyseqaad iyo samey ama meelaha laalaab yadaada iyo dhaq biyo meel ku gorari biyahaas baa marka lagu shushubayaa marninkii la ilaystay marka ta'iir bay marka u leedahay iyadana sida nebigu tilmaamay sala allahu calayhi waali wasalam ibnulqayim waxa uu yidhi haadaa cilaaju اlcayni ayb tan marka waxaa weeyaan isha daawadeeda wa min alcilaaji waxaa ka mida isha waxyaabaha lagu daweeyo satru maxaasini man yukhaafu calayhi اlcayn qofka isha loogala cabsanayo ama isha looga baqaayo maxaasintiisa in la qariyo ayaa ka mida ayb bimaa yarudduhaa canhu qofka yacnii in la ilaysto laga baqaayo maxaasintiisa inaan la sheegsheegin khaasatan dad qaab daran iyo xaasidnimo badan iyo inaan lagu ag sheegsheegin كما ذكر البغوي في kiتاaبه شرح السنة أن عثماaن رضي الله عنه رأى صبيا مليحا cثmاaن wuxuu arkay nin wiil yar oo qرux badan فaqاaلa markaasu wuxuu yidhi dasimوu nuunatahu لألا تuصيibaه الcayn dasimوu nuunatahu uu markaa fasiray waxa uu yidhi sawidوu nuunatahu والnuunaة النqرة التي تكuن في dqن صبي صغير wuxuu yidhi marka garkiisa iyo meelaha madoobeeya oo yacni ka qariya dadkan yaanay arkin cumaan baa marka sidaa yidhi taa marka waxay tusay bay leeyihiin waxyaabaha isha looga hortaga waxaa ka mid a maxaasintiisa inaan bannaanka la dhigin qofka laysleeyaha amaa la ilaystaa wa minhaa waxaa ka mid a an yaquula alcaa'inu midka wax ilaysanayo inuu yidhaahdo allahuma baarik calayhi oo sahlu bnu xunayf ayaa isagoo qubaysanayaa nin ilaystay oo wuxuu yidhi caddaan badanaa ninkan korkiisiibuu ka yaabay markaasaa isla markiiba waa uu dhacay waa suuxay sahlu bnu xunayf markaasuu nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ku yidhi ninkii alaa barragta war maad allaahuma baarik lahu dhahdi alaa barragta lahu ma u barakaysid waxa uu haysto ilaahay siiye waxaa kaloo la mida qowlu maa shaa allahu laa quwata ilaa biاllah qofkii markuu qofka wax ku sheegayo wanaagsan maa shaa allahu laa quwata ilaa bilah iyo maa shaa allahu tabaaraka allah iyo inuu yidhaahdo oo saa marka isha uga bixiyo waxaas dama naqaanba qofka ha ilaysanine maa shaa allahu dheh hadii la yidhaahdo ma anaad qumay leedahay qofkii isaga ma isilaysan karaa isaga laftirkiisa waa isilaysan karaa adiga laftirkaaga isilaysan karo aayaddii suuraة اlkahfi wadakla jannatahu wahuwa ظaalimu linafsihi qaala ma adunu an tabiida hadihi abada wama adunu saacata qaa'imata walain rudidtu ilaa rabbii laajidanna khayra minha munqalaba ilaa akhirih ninkii kale muxuu yidhi walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allahu laa quwata ila biاllah isagii baa marka qofka laftirkiisa maalkiisa iyo yacnii awlaaddiisa iyo cilmigiisa iyo waxaasoo dhan waa dhici kartaa inuu isku ilaysto marka maa sha allahu laa quwata ilaa bilah inuu isaga laftirkiisa is yidhaahdaa way tahay marka xoolaha iyo dadka iyo sideedana waxaa u badan dadka wax ilaystaa intooda badan nufuus xun bay leeyihiin oo markaa wax xasdayso naftaas qubsiga badan ayaa shaydaanka uu ku shaqaysanayaaiyo adkaartii qofku marka inuu la yimaado sidoo kaleo yani marka nebigu ou xasan iyo xusein iyo ou alle ugu magangeli jiray uciidukumaa bikalimaati اllaahi اtaamati min kulli shayطaani wahaama wamin kulli caynin laama wamin kulli caynin laamatin ayaa ku jirta il kastoo xaasidada ilaahay in laga magangeliye marwaxyaabahaas dhan baa marka waxay u tahay waxaa kaloo culamada qaar yidhaahdaan qofka xaasidka ah waa loo ixsaan sameeyaa walacalla ixsaankaas in marka uu wax badan ka shuqliyo waxyaaba fara badan buu sheegaa ibnulqayim badaa'ic ulfawaa'idka iyo kitaabkan zaadulmacaadka intawax jira waay marka isha tanna marka xadiidkan tilmaamayo waa daweynta isha waxa lagu daaweeye wax ka midaba laakiin adkaarta wax loo dhiga male intaas aad arkaysaan adkaarta wax loo dhiga male marka adkaarta galabtii iyo adkaarta subxii qofka inuu mar walba afka aanu ka qaadin oo subxiina adkaartii marka uu la imaado bismi illahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi اlardi walaa fi الsamaa wahuwa الsamiic اlcaliim iyo galabkii acuudu bikalimaat اllahi اtaamaati min shari maa khalaq iyo adkaartaa inuu ku dadaalo leyimaado baabun fi اlhayli baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlghayli isku nuugga waxaa ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay alkhayl marka waxaa la yidhaahdaa haweentii wax nuujinaysa in la jimaaco loo tago oo markaa uur ay yeelato iyadoo wax nuujinayso wahiya an yujaamica arajulu zawjatahu wahiya murdicun iyadoo wax nuujinayso wakadalika idaa xamalat wahiya murdic iyadoo uur leeda iyadoo nuujinaysa hadday uur yeelatona waa la mid alkhayl ismuyani magacuna waa alkhiilatu ismku alkhiilatu wاlkhaylu waxaa weeyaan isagu waa masder qaala xadaثna رabيic بnu naafic abu tawbata qaala xadaثna mxamed bnu muhaajiri can abiihi can asmaaءa binti yaziida bni sakan qaalat samictu rasuula اllahi sal ll slm yaquul laa taqtuluu أwlaadakum ilmihiina ha dilinina siran si sir ah ha u dilinina faina alhayla haylku haweentoo iyadoo nuujinaysa markaa loo tago ama uur yeelata iyadoo nuujinayso yudriku alfaarisa yudriku wuxuu gaarayaa ou haleelayaa alfaarisa qofka faras fuulka ah oo inuu faras fuulo gaaray ayuu haleelaa uu gaaraa fayudactiruhu wuxuu ka tuuraa can farasihi faraskiisa ayuu ka tuuraa fayudactiruhu can farasihi macnaha faraskuu ka legdaa uu ka tuuraa macnaha marka xadiidku sidee waaye xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan qofka caanahaas uu nuugaayo cunuga marka haweenta uur yeelato iyadoo wax nuujinayso waxaa laga yaabaa marka caanahaas ay cunugaa yarka a nuujinayso waxaa soo gelaayo nooc saafi aan ah yacni safaa aan ahayn oo waxbaa soo gelaayo caanahaasna ayb nooc un wax aan markaas la rabin baa ku dhex jiro ama dacfibaa yaa caanahaas haysto dacfigaas marka cunuga ku nuugo caanahaas xataa markuu weynaado oo fardafuul uu gaaro utun ayay ku noqonaysaa hadhow wax un ka dhibto dacfi iyo dhib iyo waxbay u keenaysaayo nin karti badan ma noqonayo macnaha saasaa marka ay ku sheegaan culummada xadiidka marka isnaadkiisu waa daciif waxaa ku jira almuhaajir ibnu abi muslim alansaari marka dhankaasaa marka dacfi kaga jira isagana marka ibnu xibbaan baa yani towfiiqiyey keligiisaana la gooni noqday ayb marka badanaana towfiiqa ibnu xibbaan dadka weliba dabaqadan ku jiroo kale uu la gooni noqdo majaahiilay u badan yihiin ama majhuululxaa mastuur ugu yaraan maqbuul buu noqonayaa قال xdثna القعنبي عن مالك عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل قال أخبرنيi cروة بن الزبير عن cائشhaةa زوج النبي صلى الله عليه ولي وسلم عن جudاmة الأسدية أنها samcت رasuuل اللhi صلى اه علي وسلم يقول لqد hmمت waxaan hmiyey أn أnhىa inaan reebo can الغيiلةi isunuuga iilada ayb haweenta iyadoo nuujinaysa inay uur leedahay xatىa ذakrtu أنa الruuma وفاrسa yfcaluuna ذلika xataa dukirtu intii la ii sheegay ana ruuma ruum iyo wafarisa yafcaluuna dalika inay sidaa yeelaan falaa yaduru awlaadahum ilmahoodana aanu dhibaynin qaala maalikun alkiilatu an yamasa rajulu ninka inuu taabto waa imra'atahu xaaskiisa wahiya turdicu iyadoo nuujinayso marka waxama dhibaayo xadiidkan ku soo arooro horena dacfi baa ku jiro baabun fii tacliiqi اtamaa'imi qardhaasyada ama xirsiyaalka xirashadooda oo ilmihii marka in xirsi ama qardhaas iyo wax loo xiro qaala xadaثna mxamed bn اlcalاء qaala xadaثna abu mucaawiyaةa qaala xadaثna اlأcmaش can camri bni murata can yaxya bni اljazaar can ibni akhi zaynaba imraأati cabdilaahi can zaynaba imraأati cabdilaahi can cabdillahi bni mascuud can cabdillaahi qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه ali waslama yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina الruqى wالtamaa'ima wاtiwalata shirkun ina aruqaa tufta iyo watamaa'ima xersiyaalka watiwalata madiidada shirkun waayo atiwalatu marka waxaa weeyaan wax ay sameeyaan oo ninka naagta jeclaysiiyo naagta ama naagta ninkeeda jeclaysiiyo madiidadu ay dhahaan ayb marka ina aruqaa tuftiina waa lagu daray tufta iyada marka see waayaan tufta iyada waxay leedahay mid la reebay iyo midaan la reebin tan hadda uu sheegayana waa midda la reebay ee shirkiga ah midda aan la reebin ee la oggolaaday nebiguna sameeyeyna saddex daabit bay leedahay meesheeda markaan tagnan sheegi doonaa marka ashyaa ibnuulqayim wuxuu leeyahay tahdiibu sunanka ashyaa waxaa jirto si caam ah loo sheego oo taxriim loogu sheegayo filxaqiiqa laakiin shaygaas marka jinsigaas taxriimka markaa sidii markaa ashii jinsiyada ahayd isagoo ku jiro taxriim loogu sheego ama taxliil loogu sheego cagsigaba laakiin waxaa laga yaabaa marka xadiidta marka laysu geeyey tafsiil inuu imaado jinsigoo dhan inaan loo jeedine nooc ka mida in loo jeedo waana mas'ale marka ku baraarugeedu muhiim yahay buu yidhi marka tanaa ka mida qaalat qultu waxaan idhi lima taquulu haada kan sidan maxaad u leedahay wallaahi laqad kaanat caynii ishaydu waxay ahayd maxaad yacni sidaa u leedahay oo tuftu waa shirki u leedahay laqad kaanat caynii ishaydu waxay ahayd taqdifu inay tuurayso ayb ilin inay tuurayso yani ama qashin inay ishayda tuurayso oo ishaan ka xanuunsanayo wakuntu akhtalifu ilaa fulaanin hebel ayaan mar walba aad aadayey wakuntu waxaan ahaa akhtalifu inaan hadba aan weydaaranayey oo markaan ka imaadaba haddana aadaya haddana aadaya ilaa fulaanin hebel alyahuudiyi ah yarqiinii waa igu tufaayey yahuudda iyada marka tuftoodu say noqonaysaa marka shar ahaan adda wax yani qof muslimka hadda baahi uma qaba laakiin hadday dhacdo qof muslimoo maalan nin yahuudiya igu tuf dhahay maalan ishxaaluhu muxuu noqonayaa alimaamu shaafici wuxuu leeyahay haddii warkiisa inta la dhegaysto la fahmaayo oo asmaa alle iyo asmaadii ilaahay iyo sifaadka alle iyo ducooyin marka aan shirki ku dheehnayn ou samaynayo wax dhiba ma lahan buu leeyahy waa iska bannaan tahay alimaamu nawowina sharxa muslimka ku soo guuriyey laakiin wax macnaa hadda badanoo looga baahan yahay yaanba jirin laakiin hadday dhacdo wax dembi ma gelin qofkaas ayb sida loo helaanaba iska dhib badanba qof hadda yanii wax kuwa gaaladan yani shirkiga iyo balaayada ka buuxo iskaba dhaaf gaaladii muslimkii baaba tawxiidkii qaar badanoo ka mida iyo shirkigii aan kala aqoonin ayb marka waxay leedahay wakuntu akhtalifu ilaa fulaanin ilyahuudiyi yarqiinii waa igu tufaaya nacam raqaa yarqii waay marka waa marka mudaacaf waxaa weeyaan mudaacaf maahane waa muctalul wuxuu ka jiran yahay laamta muctalu laami bilalif ayb ama yacnii bilyaa asal ahaan marka waxaa weeyaan ya bay ahayde marka wuxuu ku imaanayaa marka yarqii yafcilu in lagu keeno ow ka ataa midii uu dhihi jiray laamiyaha miaalkeeda raqaa yarqii waa fuulay midda ana raqiya raqiya yarqaa bay noqona marka raqiya yarqaa waxaa weeyaan facila yafcalu waftax mowdica alkasri labadan marka badanaa akhriskoodu waa waa dhib badan yihiin marka wuxuu leeyahay waxay leedahay yarqiinii isagoo markaa igu tufaayo fa idaa raqaanii hadduu igu tufo sakanad waa degaysa ishayda manfacay leedahay bay leedahay marka fa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi innamaa daaka camalu shayطaan kaas waa shaydaan camalkiisa kaana yankhasuhaa biyadihi gacantiisa ayuu isha ku riixaayey fa idaa raqaahaa markuu ku tufo saaxibkiisa shaydaanka saaxibkiisa oo yahuudigan kafa canhaa waa iska dhaafaya marka shayطaan iyo wixiisii un waayo nacmo oo qofka inuu ku dhumiyo rabo innamaa kaana yakfiiki waxaa kugu filnaan lahaa an taquulii inaad tidhaahdid kamaa kaana rasuul lah sal slam yaquul siduu nebigu dhihi jiray adhib ilbaas rabba annaas adhib tagsii min adhaba yudhibu weeyaan adhib afcilhu idhab maaha idhab tag waayo macnaheedu adhibna tagsii waayo waa tacadi waa mutacadi midkaan adhib ilba'sa baaska tagsii rabba annaasi yaa rabba annaas ishfi caafi anta adigu ashaafi baa tahay mid shaafiye ashaafi marka min asmaa'illaahi bay ka mid tahay ibnu xajar sida uu yidhi waxaana laga qaadanayaa asmaa'da alle in laga qaadan karo sunnada nebiga sal l slam qur-aanka keliya shardi ma aha shaygu marka wuxuu leey isagu haddaan wax naqsiya uusan keenaynin qur-aankana wax taageeraya ama macnihiisa laga heli karo waa lagu sunnaduna uu ku soo arooro magac ahaan ilaahay ay ugu sheegtay waa lagu magacaabi karaa alle daabitkaasuu ibnu xajar sheegay anta ashaafii marka allaahu huwa shaafii shaafii marka ismun min asmaa illaahi sunnadiina marka waa ku timid qur-aankuna waa xoojiyey macnahaasoo waidaa maridtu fa huwa yashfiin laa shifaa'a shifo ma jiro ilaa shifaa'uka caafimaadkaaga adiga aad bixiso maahane ilaa caafimaadka allaa baxshee shifaa'an caafimaad sii ilaahu caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman jiro aan ka tegaynin taas dheh buu yidhi ayb xadiidkan marka inta marfuuca ah waa saxiix ayb isnaadka xadiidkuna jahaalaa ku sugan ibnu akhi zaynab yaa ku jiro marka jahaala ama ibhaam uu ku jiro laakiin ay jumladan dambe isaga mutaabacaad iyay leedahay inta dambe ayb qaala xadaثanaa musadadu qaala xadaثanaa cabdullahi bnu daawuud huwa alawdiyu can maalikin cabdاllahi bnu daawuud alkhuraybiyu can maalik bni miqwal can xusayni can الshacbiyi can cimraana bni xusayn can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin laa ruqyata tuf ma jirto ilaa min caynin in layskaga tufa maahane yacni qof la ilaystay aw xumatin ama sun qaniyo baa markaa qofka uu ku dhegay oo markaa suntiisi ku reebay in laysaga tufa maahane marka maxaa laga wadaa laa ruqyata wax kale layskagama tufi karo miyaa laga wadaa in kaloo layskaga tufi karo axaadiidta kale ay sheegtaa jirta waxyaabo fara badanoo markaa nabaro qofka ka soo baxo iyo annamla layraa iyo waxyaabo badan baa markaa dhiigoo joogsan waaye iyo waxyaabo badan buu sheegi doonaa tuf ka timaado marka xadiidkan laa ruqyata marka laleeyahy maxaa laga wadaa laa ruqyata anfacu wa wlaa ruqyo yacnii anfac badan oo waxtar badan ma jirto labadan ka waxtar badanoo ka qof la qaniinay ruqyada lagu dhigo qof la ilaystay tufta lagu samey wax ka anfac badan male saasay marka ka dhigan tahay macnaha ayb ibnuاlqayimna saas u dhahay alimaamu nawowina macna saas u dhowow sharxa muslimka ku sheegay baabu maa jaaءa fi الruqaa tufta wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay ayb tufta aلruqaa waa jamcu ruqyatin ayb wayuqaalu raqaa fi اlmaadi wmudaaricuhu yarqii ayb wamudaaricuhu yarqii wa raqiitu fulaanan bikasri اlqaaf raqiitu fulaanan baa latada marka la gelinayo xaafid ibnu xajar marka wuxuu yidhi ruqyada laba nooc waayo dabcan midna waa ruqya shirkiya midna waa ruqya sharciya ruqyada sharciga wuxuu yidhi waqad ajmaca alculamaa'u calaa jawaazi اruqaa cinda ijtimaaci alaaati shuruud tufta marka saddex shardi laga helo waxay ku ijmaaceen culummada inay bannaan tahay haddii saddex shardi laga helo an yakuuna bikalaami اllaahi tacaala ow biasmaa'ihi wa sifaatihi tuftu inay tahay magaca alle tilmaamaha alle waxa horta la adeegsanayo kaalmada lagu dalbanayo inay noqoto magac alle ama kalaam alle qur-aan ama qur-aan maba ahane laakiin magacyadii ilaahay baa la akhrinayaa maalan asmaadii allaa la akhrinayaa taas waa inay ahaata saas koow midda labaad wa an takuuna bilisaani اlcarabiyi luqad carbeed waa inay ahaato luqad carbeed inay ahaato waxaan la akhrinayo inay carabi yihiin ayb amase luqad carbeed yaanayba noqon haddii la rabe bimaa yucrafu macnaahu min hayrihi luqad carabi iyaysan ahaanin laakiin in macnaheeda la fahmi karo macnaheeda la fahmi kara si loo ogaado waxaan la akhrina ama shirkiba mase waa mase waa wax wanaagsan si loo ogaado waana wax la fahmi kara inay tahay tan saddexaad marka wa an yactaqida ana aلruqyata laa tu'ahiru bidaatiha bal bidaati اllaahi tacaala iyo inuu ictiqaado qofka tuftaani inaysan sideeda nafteeda wax taraynine ilaahay un awooddiis inay wax ku taraysa saddex shardi sooma marka saddexdaa waa lagu ijmacsanya magaca le magac magaca alle iyo tilmaamaha alle in la kaalmaysto wax la fahmaa inay tahay in la ictiqaadiyo iyadu inaysan iskeed wax u tarinay ilaahay markuu kuu idmo inay wax tarayso saddexdaa shardi haddii la waayo ama midkood la waayo ruqyadu waa baail waana midii la diiday oo shirkiga ahayd waxa marka aan la fahmi karin maxaa ka mid ah waxyaaba marka qof baa wuxuu iska akhrinayaa qofba waa loo keenaya oo jirraya waxbuu akhrinayaa wax la fahmaayo maa magacyo aan la aqoonin buu akhrinayaa dadka aanay fah ka saynin magacyo shayaadiin iyo jinwo ma ruqya maaha waxaas oo kale waa shirki mid waxaa jirta la fahmaayo laakiin qallooc ku socoto oo waa maxayna qofkii waxaa laleeya wabawaa lagu tufayaa markaasa waxaa lagu akhrinaya madad madadkii waa la fahmi karaa luqad carbeedoo ku socdaa laakiin muxuu yahay isaga waa shirki waa shirki waxaa laga soo bilaabayaa marka rasuulkaa laga soo bilaabayaa ilaa iyo nin walba hadhow waxbuu soo taxayaa dad fara badan asmaa'dooda waa hore dhintayoo qaarkood waxay ahaayeen aan la aqoonin qaar aan jirin iyo qaar xaalkooda ilaahay iska ogaan maya kaas markayse waxaa kaloo ka mid a yacni dadkii burdihii oo kale maalan burdaha macnihiisa waa la fahmaya qofkii maalan soomaalidii waxay leeyiin qofkan wax walba waa lagu dayey nag qur-aan waa la saaray uu kuleeyahy nacam bal markaan burdihii ha la saaro waaya burdihii hataa qur-aanku ka sii sarreeya agtooda nacam ayb marka qur-aankii ninkii weli qofkii waa jiran yahay weli burdo ma la saaray maya maxaa maxaa sheegaysaanaa ya haa waxaan burdo ku saaro ma hayu le waxaan qur-aan ku saaro waa haayaburdihii qur-aanka yaa ayb burdihii marka muxuu wataa nin abwaana iska sameeyeen oo hadda sharci iyo culuum shareeca aan waxba ka aqooninoo buusiri la yidhaahno albuusiri oo marka aliskandariya ku duugan iskandariya ku duugan ma ahayn marka nin cilmi iyo waxaas lagu sheega waa nin iska abwaan oo adiib abuu ahaa saxanna waa sheegay wax baail ah oo aad u foolxunna waa sheegay marka waxaas in qof lagu akriyo la saaro waa la fahma waana khalad ruqya shirkiya ama ruqya baailay noqona intaa wax istishfaa lagu dalbo ayb middan kale iyada ah qofku inuu aaminsan yahay in waxaan ilaahay amarkiis un ay wax ugu tarayaan oo daruuri ictiqaadkii qofka wax saaraya ama qofka la saaraya baa ku jira ruqyada marka haddii saddexdaa la helo ibnu xajar wuxuu leeyahay mujmacun calayha weeyaan fii yani mujmacun calaa jawaasiha haddii kalena maya ama hal shardi hadduu ka maqan yahay qaala xadaثana axmed bnu saalix wbnu sarx qaala axmedu xadaثana bnu wahbin waqaala bnu sarx ahbarana bnu wahbin qaala xadaثana daawuud bn cabdالraxmaan can camr bni yaxya can yuusufa bni muxamadi waqaala bnu saalix axmed bnu saalix isagu wuxuu yidhi moxamed bnu yuusuf ibni haabit ibni qays ibni shumaas can abiihi can jaddihi can rasuuli اllahi sal ا slm annahu dakhala calaa haabit ibni qays ayuu u soo galay qaala axmedu riwaayada axmed waxay leedahay wahuwa mariidun isagoo jiran faqaala waxa uu yidhi igshifi اlba'sa baaska fayd raba annaasi yaa raba annaas ayb can haabit ibni qays ibni shamaas ka fayd uma akhada turaaban ciid buu soo qaatay min buطxaana ayuu ka soo qaaday fajacala fii qadaxin weel ayuu markaa ciiddii ku shubay uu yeelay uma nafata calayhi bimaa'in biyo ayuu markaa ugu shubay uma sabahu calayhi waa ku shubay marciiddii iyo markaas biyihiibuu intuu markaa isku daray ayaa marka uu adkaartan iyo adciyadan ku akhriyay ayuu markaa ku shushubay korkiisa ciiddu marka waxaa dhici karta inay ta'hiir leedahay oo xadiidka kalena waa tu ah bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa saqiimuna biidni rabbina قال أبو داود وصواب ما قال بن سرح يوسف بن محمد قال xدثنا أحمد بن صالح xadiiثkan marka isنaadkiisu ضacfi baa ku jiro يوسف بن محمد بن ثاaبت ayaa ku jira جahاalana ku sugan qال xدثنا أحمد بن صالح qال xدثنا بن وهب qال أخبرنيi معاaوية عن عبدالرحمن بن جuبير عن أبيه عن cوف بن مالك qاaل كuنaa نرقي في الجاaهiليةi جاahiليada waa tufi jirnay faqulnaa waxaan nidhi يا رasuuل الله kيfa tarىa في ذلكa seed u aragtaa kaas faqaala waxa uu yidhi icriduu calaya korkayga ku soo bandhiga icriduu calaya ii soo bandhiga ruqaakum tuftiinna ii sheega laa ba'sa biruqaa tuftu dhib male maa lam takun shirkan haddaanay shirki ahayn halkan marka ibnuulqayim tahdiibu sunanka baxi buu meeshan ku dhigay yaa ahaaye tahdiibu sunanka tahdiibkii u qoran yahay ayb halkaanu marka ku sheegaa alimaam ibn اlqayim isku dhex daraa عجيب meelahan ka fiiriya marka tahdiib sunankaa dhigaayo marka kan igama jeeda qof tacliiq oo u dhigaayo tahdiibka maya maya kan maan kan kan wax kaloo ka hadlaa meeshaan waa marka meelaha uu ku tilmaamayo ruqyada iyo meelo kale inuu kala badbedelaan laga yaabaa marka meelahan iyo wuxuu ku sheegayaa tufta ruqyada ashya asmaa waxaa jirtuu leeyahay yani sharciga ku timid dhexdiisa oo bictibaarinna yacnii ama xaaraan u ah bictibaar bictibaarin aakharna bannaan yaa dhici karta baarak allah fiik haa axaadiidtii marka ruqyadoo tirada badnayduu sheegay kadib wuxuu yidhi adciyada iyo waxyaabaha ku soo ararooray uu sheegay anwaacdeedii buu marka sheegay qaar bannaan iyo qaar aan bannaanayn ayb si fiican u feeriya dersiga dambaan marka u akhrinaynaa baaxi faa'iido badan buu ahaa meelaha dambe abwaabta baabkan ka dambeeya iyo inuu ku keenaa dhici karta ayb faa'iida marka aad u fiicanoo wuxuu dhigay marka fahamka asmaa badan iyo waxyaabo badan oo dhinacna xaaraan bictibaarna xaaraan waa bictibaarin aakharna aan xaaraan u ahayn oo dadku ay ku kadsoomi karaan ama fahamkoodu ay qaldaayaan buu ku sheegaan calaa kulli nacam ayb ayb marka ruqyadan marka maa lam takun shirkan hadday shirki tahay waa xaaraan middaan shirkiga ahaynna waa bannaan tahay qaala xadaanaa ibraahiim bnu mahdiy almisiisiyu qaala xadaanaa caliy bnu mushir can cabdilcasiizi bni cumar can cabdilcasiizi bni cumara bni cabdilcasiiz can saalix bni kaysaan can abi bakr bni sulaymaana bni abi xasmata can ishifaa'i binti cabdillaahi qaalat dakhala calaya اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nebigaa ii soo galay wa ana cinda xafsata anoo xafsa agteeda joogo faqaala lii wuxuu igu yidhi alaa tucallimiina miyaadan baraynin haadihi tani xafsow ka wada ruqyata namlati namlada tufteeda miyaadan baraynin xafso maa bartid annamla waxaa laga wadaa marka boogo qofka ilmaha yaryar dhinacyadooda ka soo baxo ayaa la yidhaahdaa wadaadada qaarkood waxay dhihi jireen caana gocato ma aqaan aniga laakiin caana gocato ay ku laqbay jireen ayb laakiin marka waxaa weeyaan nabaro iyo quruurax ka soo baxo marka dhinacyada ilmaha yaryarka iyo nabaro ka soo baxaa la dhahaa namlana waxaa loo yidhi buu yidhi ibnuulqayim qofka marka xanuunka uu hayo wuxuu moodayaa inay quraansho korkiisa ku soconaysauu moodayaakaas ayb ibnuulqayim marka wuxuu yidhi annamlatu quruuxun takhruju fi ljambayni labada dhinac ka soo baxda ayb wahuwa daaءun macruuf waana cudur la yaqaan buu yidhi wasumiyat namlatan liأnna saaxibahu yuxisu fii makaanihi kaأnna namlatan tadub calayhi ama tadibu calayhi yacnii inay korkiisa ku soconayso wuxuu moodayaa quraansho wa tacuduhu ay quraanshada qaniinayso alimaamu nawowina wuxuu u dabdiyey bifatxi الnuuni wa iskaani اlmiim annamlatu miimka waa reeban yahay marka nuunkana waa kordhigan yahay ibnu qutayba iyo kayrkiis waxay dhaheen kaanat ilmajuusu tascumu ana walada اrajuli min ukhtihi ayb idaa xaطa calى اnnamlati yashfi saaxibuhaa ama yashfii saaxibahaa iyagu marka majuusta waxay aaminsanaayen buu leeyahay cunug yacnii ninkii dhalay ou ka dhalay walaashiis iyagoo isguursa jireen maxaarimtay guursa jireen cunug marka qofka walaashiis u dhashay hadduu quraanshada soo qaado markaa saaro qofkaas quraanshada uu kor saaro meeshaas jiran waa raysanaya waa khuraafaad ibnulaiir isagana marka cajaa'ib kaleo meeshaan keenay waxa uu yidhi taxta maadati namala nihaayada wuxuu yidhi qiila ina haada min luqazi اlkalaam wa misaaxuhu hadalkan waa iska kaftan uu yidhi nebiga sal ا l slam calaa sabiil oo misaaxi kaftanu u yidhi buu yidhi ayaa la yidhi ka qowlihi lilcajuuzi laa tadkhulu اlcujuzu اljannata naagaha cajuusooyinkaa janno ma galaan warkii ahaayoo kale ayb wadalika ana ruqyata اnnamlati shayun kaanat tastacmiluhu الnisaa namlada ruqyadan tuftaan oo nabaradan marka laga tufo waa waxay naaguhu aqoon jireen yaclamu kullu man samicahu qof walboo maqlaana wuxuu og yahay annahu kalaamun laa yadur walaa yanfac war aan waxna dhibin waxna anficin inuu yahay wa ruqyatu اnnamlati alatii kaanat tucrafu baynahunna ruqyadii laga aqoon jiray naagihii jaahiliyada dhexdooda oo cudurkan markaa tufti ay uga tufi jireen sidaanay ahayd buu yidhi nacam alcaruusu taxtafilu watakhtadib wa taktaxil wa kullu shayin taftacil hayra anlaa tacsiya arajul war saas isugu samaysan warkan marka wuxuu leeyahay wax uu yacnii wax wax anfacaya iyo wax wax dhiba midna maaha alcaruusu taxtafil watakhtadibu wataktaxil wa kullu shayin taftacil hayra an laa tacsiya arajul warkaasuu ahaa warkaas muxuu macnuu leeyahay marka marka isagu waxay yidhaahdeen buu yidhi marka fa araada bihada almaqaal ta'niiba xafsata xafsa inuu ku dhaleeceeyo ayuu rabay nebiga sal ll slam liannahu alqaa ilayha siran fa afshathu sir buu u sheegay markaasay caaisha nashrisay marka kaannahu marka iyadii inuu marka dhaleecayn camal uga dhigayo yanii uga dhigaya marka inaysan wax ogeyn oo kale iyo inuu ku tusaalaynayaad moodaa marka orad taa waxaas bara buu leeyahay ibnu ibnulaiir saasuu sheegay nihaayada laakiin ibnuulqayim zahdulmacaadka isagu tufta ruqyatu namla wouba sheegayba oo waxaa ku jiray buu leeyahay tufta namlada waxay ahayd bismi illaahi dallat xataa tacuuda min afwaahiha wlaa taduru axada allaahuma kshif ilba'sa rabba annaas saasay ahayd ul yar ama qor yar bay markaa toddoba jeer ayaa lagu akhrinayaa meel nadiifa marka la dhigayaa waa lagu dhagax baa lagu xogxogayaa markaasaa marka meeshii baa la saarsaaraya marka hadalkan hadal marka nafcile waayaha allaahuma adhib ilba'sa ayaa ku jirta rabba annaas adhib ilba'saa ku jirta waana wax in la bartaa ay fiican tahay marka warkaas marka ibnuaiir waqiilada uu leeyahay allahu aclam wax saas usii xoog badan maahanan malaynayaayb mar haddii ibnuulqayim khallaal ayuu ka soo guuriyey ruqyatu namla inay sidaas ahayd marka taasna in la bartaa waa fiican tahay kamaa callimtii hal kitaabata saad qoraalka u bartay sida wax loo qoro sidaad u bartay oo kale tuftaanna bar ayb marka tuftu siday ahaataba waxaa u muhiima saddexdii shardi haddii laga helo aayad la yaqaano iyo xadiid soo arooray inay ahaataa qasab maaha dadka qaarkood hadday iyagu jarribeen alla bari gaar ah oo marka dee waxa ay baryayaanna ilaahay ay tahay la fahmaayo asmaa alle iyo iyo tilmaamo alle iyo ay ilaahay ku baryaan oo meeshii intay ku akhriyaan in lagu raysta in la arko dhib ma laha ayb waa tuf markaas wax dhiboo ay leedahay aan jirin tuftu marka dadka qaar baa waxay moodayaan laabudda inay sugnaato hadday qur'aan iyo sunno ku sugnaanayso yacnii hiblaaye bar maxay macnoo samaynaya nebigaaba bari kareen sal l slam marka qofku waa ducooyin un tuftu waa adciyo iyo magangal alle la magan galo marka waxyaabihii saasoo kale jira dhib ma kamaa callimtiiha alkitaabata saad qoraalka u bartay naaguhu marka in qoraalka la baro kitaabadu ay baran karaan dhib inaysan lahayn yaa laga qaadanaya قال xدثنا مسدد قال xdثنا عبدالواحد بن زياد قال xdثنا cثمان بن حكيم قال xdثنيi جدتي الرباب قالت سمعت سهل بن xنayف يقول marرnaa بsayل ayaan marnay daad meel yani daadku maro fadakhaltu waan galay fakhtasaltu fiihi waan ku qubaystay fakharajtu maxmuuman waan soo baxaanoo markaasi qandhaysan fa numiya dalika ilaa rasuuli lah sal l slam nebigaa la gaarsiiyey faqaala waxa uu yidhi muruu abaa haabitin yatacawadu abuu haabit amra yatacawadu magangal alla allaha yacnii adciyooyin uu markaa ku magangalo xirsixiraha ha u sameeyo ayb qaalat waxay tihi faqultu yaa sayidii qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi buu yidhi yaa sayidii waruqaa saalixatun ruqyadu ma wanaagsan tahay faqaala laa buu yidhi maya faqaala waxa uu yidhi laa ruqyata ilaa fii nafsin aw xumatin aw ladqatin laa ruqyata ruqya ma jirto ilaa fii nafsin il maahan il nafs bimacna alcayn baa laga wadaa ilaa fii nafsin il maahane aw xumatin qaniyo ama sun wax sun leh layskaga tufo aw ladqatin ama qaniyo ayb tanna marka waa soo sheegnay macnuhu inuu yahay laa ruqyata awlaa waanfacu ee ruqyada inaysan maxsuur ku ahayn labadan keliya ama waxyaabahan keliya qaala abu daawuud alxumatu min alxayaati abeesooyinka weeyaan iyo wamaa yalsacu iyo waxa dadka qaniino bahallada halaqyada dadka qaniino qaala xadaanaa sulaymaan marka xadiidkan inta dambe marfuuca waa saxiix isnaadkiisuna waa xasan qال أbو dاود الحmة من الحyاaة وma ylسع qال xadثna سلyمان بن dاود العتaكiي qال xadثna شhريك xا وxadثna العabاس العنبري qال xadثna يزيد بن هاrون qال أخبرna شhريك عن العabاس بن ذريح عن الشhعبي qال العabاس عن أنس qال qال النبي صلى الله عليه لي وسلم لاa رقيةa إلا miن عayن أو xmة أو dم laa يرقى ama dhiig aan joogsanaynin lm ydkur اlcabaasu alcayna ma sheegin wahada lafdu sulaymaana bni daawuud weyaan kan xaafid ilmizzi marka wuxuu yidhi ow damin laa yarqa kuma tuxfatulashraafka wuxuu sheegay ziyaadadan dambe xadiidka aanay ku jirinoo xuseyn bn cabdiraxmaan uu warinaya maxfuud ah oo ziyaadada marka shuduud oo kale ayuu ku xukumay